فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo habeen weliba xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtidu ay soo gelayso caawa waa isniin taariikhda hijiriyaduna waxay ku beegan tahay sagaalka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada oo dhanka kale waafaqsan lixda bisha afaraad ee sannadka labada kun shan iyo labaatanka qodobada dhuuxa waraysiyada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladda federaalka oo wareejiyey xilka wasaaradda sheegayna shaqadii ugu wanaagsaneed ee uu qabtay intii uu xilka hayay inay ahayd in badda soomaaliya uu ku wareejiyey turkiga ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka oo ka hadlayay dilkii loo geystay gaashaanle sare nuurfarey oo ahaa taliyihii guutada afar iyo tobanka oktoobar ee dowladda federaalka iyo wasiirka cusub ee gaashaandhigga dowladda federaalka oo sheegay inaysan weli ka maarmin taageerada iyo taakulada ciidamada shisheeyaha sidoo kale waxaad barnaamijka dhuuxa waraysiyada inta uu socdo ku dhegaysan doontaan saamayn ka dhalatay weerar duqayn ah oo maanta lagu garaacay xerada xalane ee magaalada muqdisho iyo qaar ka mid ah diyaaradihii duulimaadyada ku tegi jiray garoonka diyaaradaha oo hakiyey duulimaadyadooda sababo la xidhiira ammaanka alkataayib al ikhbaariyah oo baahisay muuqaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan jiidaha hore ee dagaalka islamarkaana ka hadlaya sababaha ku riixay inay dagaalamaan barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa kelimaadka ay jeediyeen raggan ka soo muuqday filimka cusub ee alkataayib al ikhbaariyah waxaan dhuuxa waraysiyada ka marnayn xubnihii caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب waa hagaag mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan toos u gudagelaynaa barnaamijka qodobka ugu horreeya ee caawana waxa uu noqonayaa wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka waxaa maanta ka dhacay munaasabad xilka loogu kala wareejinayey wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladda federaalka iyo midka cusub ee haatan loo dhiibay xilka wasaaradda wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladda federaalka cabdulqaadir maxamed nuur jaamac ayaa maanta wareejiyey xilka wasaaradda isagoo ku faanay in badda soomaaliya uu ku wareejiyey dowladda turkiga wuxuu tilmaamay in howlihii ugu waaweynaa ee uu qabtay muddada uu wasiirka gaashaandhigga ahaa ay ahayd inuu dowladda turkiga u saxiixay badda soomaaliya aadna uu ugu faraxsan yahay waxaan ku soo shaqeeyey duruuf adag oo aan ku qasbanayn inaan isku garab wadno dhismaha difaaca qaranka la dagaalanka cadowga argixisada ah hoggaaminta wasaaradda gaashaandhigga waxay u baahan tahay khifad ciidan oo aad oo aad ku fahanto xaaladda ciidanka iyo xirfad diblomaasiyadeed oo aad ku hogaamiso iskaashiga difaac ee aan la leenahay dowladaha saaxiibka ah waxay leeyihin haddiisa ahaa inay saaxiiday inaan ahay sarkaal sare oo wakhtigiisa inta ugu badan ku soo qaatay ciidamada qalabka sida dhexdooda sidoo kale inaan ahay diblomaasi ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah kuna soo shaqeeyey diblomaasiyadnimo wakhti dheer waxaan hogaamiyey kuna guulaystay xaqiijinta midnimada iyo badqabka badda iyo biyaha soomaaliyeed oo sanadkii lasoo dhaafay khatar weyn galay balse aan uga badbaadnay kadib markii aan u soo saxiixay ankara heshiiskii taariikhiga ahaa ee aan la galnay jamhuuriyadda aan walaalaha nahay oo turkiga oo qaranka soomaaliyeed u damaanad qaaday amniga badda iyo biyaha soomaaliyeed maalinkaas oo ahaa maalintii ugu farxadda badneed noloshayda oo aan aaminsanahay inaan ka shaqeeyey wixii ugu sharafta badnaa oo mas-uul soomaaliyeed qaban lahaa ilaahay hortiisa waxaan ka rajaynaynaa in camalkaas saalixa ah inuu iigu shafeeco qaado ayna u aayaan jiilka jiilal soomaaliyeed oo naga dambeeya dhanka kale xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka goobjoogna ahaa xaafladda xilwareejinta ee wasiirka cusub iyo kii hore ee gaashaandhigga ayaa soo hadal qaaday dilkii loo geystay taliyihii guutada afar iyo tobanka oktoobar nuurfarey isagoo sheegay in dilka sarkaalkaasi ay ka dambeeyeen dad uu ku tilmaamay cadow sida uu hadalka u dhigay marka hore waxaynu isaga tacsiyanaynaa intii naga shahiiday oo uu ugu dambeeyey lagaba yaabo inay kuwo kalena ka dambeeyeen walaalkeen shalay shahiiday corneyl frey oo maxaan ku dhahaa gacanta cadowga shalay ku baxay dhammaantoodna saraakiisha iyo dableyda iyo alfleyda iyo ciidamada kala duwan ee soomaaliyeed ee dagaalka kula jira cadowguna maalin walba way shahiidaan way dhaawacmaan
dhinaca kale jibriil cabdirashiid oo ah wasiirka cusub ee gaashaandhigga dowladda federaalka ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inaysan weli isku filnayn una baahan yihiin taageerada ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya isagoona intaa ku daray inay dhisi doonaan ciidan cusub waxaan si gaara ugu tacsiyadeynaa taliyaha guutada afar iyo tobnaad ee kooxda argagixisada uu shalay ku beegsatay gobolka shabeellada hoose waxaan doonaynaa inaan dhisno ciidan qaran oo casri ah xirfad leh anshax leh waxaan nahay qaran wajahaya caqabado taariikhi ah dagaalka dagaalka al-shabaab ee weli dagaalka al-shabaab weli wuu socdaa saaxiibadeenna caalamiga ah waxaan leenahay mahadsanideen taageeradiinna waa mid weli loo baahan yahay si aan u dhisno ciidan qaran oo tayo leh oo isku filan
السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي waahagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa qeybihiisa hore ayaana isla maraynaa markana saamayn ayaa ka dhalatay weerar duqayn ah oo maanta lagu garaacay xerada xalana ee magaalada muqdisho duqaymaha ku dhacay aagga garoonka diyaaradaha ayaa sababay inay hakad gasho shaqadii garoonka diyaaradihii ka soo degi jiran ay hakiyaan duulimaadyadooda soomaaliya haddaba maxay tahay sababta maxamed cali aadan ayaan soo dhoweynayaa aad baad u mahadsantahay mahad diyaaradaha turkiga iyo masar ayaa maanta ka baaqday kasoo degidda garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kuwaasoo qaarkood iyagoo hawada ku jira dib loo celiyey diyaaraday leedahay sharikadda duulimaadyada ee turkiga ayaa dib ugu noqotay garoonka diyaaradaha ee magaalada jabuuti kadib markii maanta madaafiic lagu garaacay xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ay shisheeyuhu ku leeyihiin soomaaliya madaafiicda lagu garaacay xerada xalane ayaa sababtay in sharikadaha duulimaadyada ee dowladaha kale ah turkiga iyo masar ay gebi ahaanba joojiyaan duulimaadyadii ay ku imaan jireen magaalada muqdisho horey waxaa sidanoo kale ee duulimaadyadooda u joojiyey diyaaradaha dowladaha qatar iyo turkiga kadib digniin amni oo ka soo baxday maraykanka taasoo sheegaysa in weeraro ay ka dhici karaan magaalada muqdisho kuwaasoo beegsan kara xarumaha ay shisheeyaha iyo dowladda federaalka ku leeyihiin gobolka banaadir tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyey marka waxaa magaalada muqdisho ka dhacay weeraro isugu jira qaraxyo iyo madaafiic lagu beegsaday xerada xalane iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho mid ka mid a madaafiicda lagu weeraray garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay dhaceen xilli uu halkaasi kasoo degayey abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya sidoo kale waxaa afaafka hore ee xarunta madaxtooyada lagu beegsaday koranyo uu la socday madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh ee taasoo sii kordhisay cabsida ay qabaan shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka tani ayaa keentay inay quus sii galaan hay-adaha duulimaadyada ee dowladaha shisheeye kuwaasoo horraanba uga baqdin qabay inay waxyeello kasoo gaarto weerarada ay fulinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda federaalka ayaa waxaa ku dheedahaysta walaac xoogan oo ku aadan weerarada sii xoogaysanaya ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulinayaan magaalada muqdisho waxa ayna ku fashilantay isku dayo dhowr ah oo ay ku doonaysay inay kaga hortagto sidii aysan u baaqan lahayn duulimaadyada sharikadaha shisheeye balse waa ay ku hungowday arrintaas arrimaha sii hurinaya ee walaaca haysta dowladda federaalka waxaa ka mid ah muuqaalada soo bandhigaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dharaar cad weeraro madaafiic ah ka fulinaya gudaha magaalada muqdisho sidoo kalena ku sugan duleedyada caasimadda taasoo ay usii dheer tahay warbixinada ay daabacayaan warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa kale ee caalamiga ah kuwaasoo sheegaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegi doonto magaalada muqdisho
السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan oo aan ku guda jirnaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada markana alkataayib al ikhbaariyaha ayaa baahisay muuqaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka kuwaasoo ka hadlaya asbaabaha ku riixay inay dagaalamaan عن الحياة من لتوحيد الإله ينبر مثل الكواسر وإلى أسمى الحدود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مركا أهريسا وحان هل كان كسلامينا أمد مسلمين تدمان إنغو أه ويلشيد مجاهدين تأه waxaan ka jihaadaynaa halkan oo ah bariga afrika gaar ahaan silsiladda buuraha golis ee kulaalaya badda cas halkan oo aan insha allah uga gurman doonno muqadasaadka muslimiinta gaar ahaan beytulmaqdis waxaan rabaa inaan halkan ummadda muslimka ah uga caddeeyo waxa sababta aan u jihaadayno anigoo raba inaan caddeeyo waxa igu kallifaya inaan buurahan dhararka badan u hoydo oo ku ribaado anigoo hubkayga garwaaxsan waxa ugu weyn oon u dagaalamayno waa in allaah kaliya la caabudo shirki iyo fitno laga suuliyo dunida diinka allaahna lagu xukumaa dhulka oo dhan waxaan u dagaalamayno waa inaan soo celinno khilaafa raashid calaa minhaaji nubuwa in xukumkii allaah dhulkan aan ku soo celinno taas ayaa ah waxa ugu weyn oo aan u dagaalamayno ee aan u shahiidayno una dhaawacmayno ahal qaraabo ganacsi wax kastaba uga soo tagnay allaah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله أنغو وحانهي ولا ليهن جبهة اللواء القدس oo ku sugan silsilada buuraha golis ee gobolka bari waxaan u jihaadaynaa inay kor noqoto kelimadda allaah rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man qaatala litakuuna kalimatullaahi hiya alculyaa fahuwa fii sabiili illaah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد جزاك الله خير أخونا إلهي تبارك وتعالى وحان ويدي سنينا إنو عمل كينا إذا إلهي تبارك وتعالى إذين أقبله waxaadna ogaataan inaad muslimiinta ugu aadan tihiin faqriga ugu adag ogaadana inaad tihiin gurmadka koobaad ee maxaan ku raha jeyshul cusra ee u gurman lahaa walaalaheena reer falastiin sidaasoo kale waxaad tihiin daliicada ugu horeysa ee xorayn doonta insha allahu tabaaraka wa tacaala ee qiblada muslimiinta ee xaramka sidaas darteed waxaan idiin dardaarmayaa alla kacabsi iyo sabar iyo ikhlaas iyo daacada allah tabaaraka wa tacaala iyo isku duubni waxaan kaloo maaragtay idin leenahay haddaan nahay mujaahidiinta thaqriga mudug walaalayaal ku socda dhabbihiinna waxaan idiin nahay gurmad insha allahu tabaaraka wa tacaala intaa kadib marka koowaad waxaan adkaynayaa hadalkii walaalkayga uu yidhi ayaan adkaynayaa waxaanan ku sii darayaa intaa kadib waxaan ku sii darayaa in maxaan ku idhaha anoo ku hadlaya afka mujaahidiinta maxaan ku idhaha thaqriga mudug anoo ku hadlaya waxaan leenahay jihaadkeennu waxaa asal u ah addacwatu ilallaahi tabaaraka wa tacaala inaan dadka diinka allah tabaaraka wa tacaala ugu yeerno waxaan dadka ugu yeeraynaa qur'aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam anaa ku salaynaynaa fahamkii salafuna saalix ridwaanullahi calayhim waxaan rabnaa inaan dadka khayrka ku hanuunino xumahana ka reebno iyo inaan dadka barno diintooda annagoo ku dhaqmayna qowlkii allah oo ahaa udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أنا وحان كسو هذا ليا ثقر قلقدود ومدى مسلم كأه وحان وحان بليينينا goolihii waaweynay oo alla subxaanahu wa tacaala uu siiyey bulshadiisa muslimka ah iyo wiilashooda mujaahidiinta oo isku duuban kuna nool walaayada galgaduud cadowga ayaa ku soo duulay walaayada galgaduud allahna subxaanahu wa tacala dhabarka ayuu u wajabiyey macaarigtaas mase duulaankaas oo cadowgu kibir iyo islaqaadqaad oo kula soo duulay allahna subxaanahu wa tacaala dhabarka uga jebiyey allah ayaa jebiyey nimankaa allah ayaa laayey annaku ma aanan laynin siduu weliba allah subxaanahu wa tacaalaa falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama allah ayaa laayay cadowgaas annaku ma aanan laynin allah ayaan uga mahadnaqaynaa naga guulsiiyey cadowgaas dhabarkana ka jebiyey marka xigta waxaan u mahad celinaynaa bulshada muslimka ah oo naga garab siisay ka hortagga cadowgaas annagu haddii aan nahay mujaahidiinta waxaan u dagaalamaynaa ka hortagga duulaanka saliibiga caalamiga ah iyo xabashada nasaarada oo si isku mid ah ugu soo duulay diinkeenna iyo dadkeenna iyo dalkeenna annagu haddii aan nahay mujaahidiinta hubka waxaan u qaadanay amba aan u sidannaa inaan ku raaligelin allah subxaanahu wa tacaala iska dhicinta cadowga iyo annakoo fartoomayno hadalka allah uu yidhaahdo subxaanahu wa tacaala waqaatiluu fii sabiili illaahi aladiina yuqaatiluunakum waqaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaar walyajiduu fiikum gilda waaclamuu ana allaha maca almuttaqiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أنغو أه مجاهدين تكسبا ثغرق هيران وحان هل كان سلان أقدرينا أمد مسلم كأه ميل والبو إي جوكتو وحيابها أن أدقى اللمينا وحا كمده إن أن صونا ولينا واجباتك لغتغي سدا توبرك إيو جهادك أمد إنو وحيمانتو مريسا مرحلة تي أقو حميد عدوغيدا أيا إسوغو سو هبر وعضي dhulkeedii ayaa la qabsaday hantideedii ayaa la boobay waxaana ku habsaday dulli iyo dandarro waxayna maraysaa xaaladdii uu rasuulkeenna inoo sheegay qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqar wa radiitum bizarc wa taraktum aljihaad sallada allahu calaykum dulla laa yansicuhu xataa tarjicuu ilaa diinikum waxa keliya ee uga bixi karno dulliga iyo daciifnimadu waa aljihaadu fii sabiili illaah cisiga ummadda ay lahayd kuma soo noqonayo wax aan ka ahayn jihaadka waddada allah sidaa daraaddeed jihaadka aan wadno waxaan ku soo noolaynaynaa waajibaadka ummadda ka tageen ee ugu horreeyo icdaadka oo ka mid ah waxyaabaha ummadda haybaddeeda iyo cisigeeda lagu soo celiyo laguna carageliyo cadowga allah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu uu nafarayaa inaan tababaranno cadowgeenna iyo cadowgiisana argagax iyo cabsi ku ridno qaala allahu tabaaraka wa tacaala waacidduu lahum ma stadactum min quwa wa min ribaadi alkhayl turhibuuna bihi caduwa allahi wacaduwakum وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين annagoo ah mujaahidiinta ku aadan taqriga gobolka shabeellada dhexe waxaan halkan salaan oga soo diraynaa dhammaan muslimiinta meel kastoo ay joogaan gaar ahaan muslimiinta ku sugan wilaayaadka islaamka oo u dhabar adeeya xamlaadkii shareeca la dirirka ahaa ay murtadiinta ku soo qaadeen ayuha almuslimuun waxaad ogaataan gaalo cadaankeed iyo madowgeedaba waxay juhdigooda oo dhan isugu geeyeen in ay kala googooyaan ummadda muslimka ah meel walba ay joogto waxaan aragnaa sida ay u kala jajibiyeen muslimiinta markii ay burburiyeen khilaafadii muslimiinta intaa maysan nooga harin ee waatan ilaa hadda nagu wadaan inay kala jarjaraan ilaa ay maanta xaaladeennu marayso inay dalkeennii kala googooyeen gobol gobol degmo degmo qabiil qabiil berina waxaan sugaynaa qabiilka dhexdiisa inay jufo-jufo u kala qaybiyaan layaabna ma laha oo waxay dhaqan gelinayaan qaacidadoodii ahayd qaybi oo xukun annagoo ka duulayna waajibka naga saaran midnimada ummadda ayaan u istaagnay jihaad si aan isaga dhicin cadowgan aanan ummadda waxba u reebeynin sidaa daraaddeed sababaha aan u jihaadayno ee ugu weyn waxaa ka mid ah inaan ummadda u ilaalino midnimadeeda kuna midayno raayada shareecada islaamka taasi ayaana badbaadadeenna aakhiro iyo adduunba ku jirtaa waxaan gacal iyo garab iyo walaal ka dhiganaynaa qof kasta oo muslim ah oo ay diintuna walaalaysay dalkuu raba ha ka soo jeedo midabkuu doonaa ha ahaado qabiilkuu doonana ha ka dhasho allah ayaana walaaliyey oo yidhi innama almu'minuuna ikhwa dhanka kalena waxaan baraa'e ka qaadanaynaa qof kasta oo gaal ah ama gaala raaca oo diinta ka ridoobay ha ahaado kan noogu sokeeyo ama kanna la dhashay hadduu doono allah waxaan ku caabudaynaa oo ugu dhowaanaynaa inaan xiriirino owliyadiisa mu'miniinta ah iyo inaan goyno cadowgiisa gaalada ah arrinkaas waxaa ugu dayanaynaa salafkii saalaxa ahay ee ummaddan oo ku sifoobay qowlka allah innamaa waliyukum allahu warasuuluhu waaladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaata wahum raakicuun waman yatawala allaha warasuulahu waaladiina aamanuu faina xisba allahi hum alghaalibuun بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد ميلان أنا رسالة كدراو وفرما هرا ولاية الإسلامية بقول ما أتكاي هذا الذي ولاله أوري أهلان أتكاي يضع أنا كل دار ما ولا نكست أم مجاهدة أنت سؤال كايو ثغر الإسلام كهك آدني أنت أسكدب سواء جهادا يوم أتا antuunu abuurno mujtamac muslim ah oo isku mabda ah oo is haysado gaalada may dadaal an yarayna ka biyahayte antini waala mujtamac akhlaaq i mabaadi yam usad difaacda usan lahayn duulaanada gaalada haniiqaadi kuwooda inkugu winga ma eyiina kan akhlaaqda iyo fikirka unuun ilaahay subxaanahu wa tacaala may ballan kala galaane intii unu dhiiggaana unu ka dafaaca doon ummatan muslimka ah akhlaaqdiya sharaftiya iyo karaamadiya iyo intiinu ku horseeda doognu rabitaanka gaalada oo hum kaasoo ah intii unu niiwaalla umad fasaasan sidii un fasaasan oo kale gaalada may faadoo hayte intii azuulidu akhlaaqdi wanaagsan islaamka oo niiwaalla dad fasaasan sidii un fasaadan oo kaleed sidaas tabku jartu meelaha murtadiinta maamulaayan oon may fadaane intii wanaagga faafinu homaatada unu reebnu haan fasaadka wadoonna gaalan adag un sugu qabano iyadoo unu markaasi ka dhagamaano qoolka ilaahi subxaanahu wa tacaala uus ah innamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascawna fi lardi fasaada ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم gabagabada meelang may ku bogaadiyey howlgallada mujaahidiinta guud wadaan may lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkiinha barakaayo juhdigii isan wadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala siinha garab gala gaar ahaan may bogaadiyey walaalaha mujaahidiinta gaar ahaan katiibada istishaadiinta ah oo camaliyaadka gaalada nafuurnimada biyohayan gaalada ka dhibiyahayaan iyo taasna bogaadiyey marka insha allahu tacaala may lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala siinha garab gala lahaa mujaahidiin bay kasri roomay arrintasanka baaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه may baan ku salaamay dhammaan walaalaha mujaahidiinta meelkasta roga khaasatan may baan ku salaamay walaalaheena dhiwaa qudus oo ka aadan furunta bari may balena ajarkiin allah mudayac may ogaada saana ummata ini hasan fiirihayd khaasatan walaalaheen reer falastiin ilaahay may weydiisadaane subxaanahu wa tacaalaa gacamogan way bakasheena wal ummataas ka farahaas intaas kadib qof marka hor qofkaas may baan dardaarmay allah subxana wa taala obsidiis ikhlaas iyo lankasta islaamka meeli kuka aadin in adkaay sidaas dartee ummadan muslimkee may baan caddaayane iniya waajib ini maxaabiista muslimiinta oo gaalado way baa habsidiya ka jaran yadaata waajib kor noo saaran waaniya kumadaata axdaafta jihaadkii xaqiijiya walaalaha habsiyada gaalada ka jar gaar ahaan gabdhaha muslimaadka cafiifaadka oo cirdijo iyo sharaftiyo lakatumadaha may balena walaalayaal marna masan hilmaan hafurashadiinna maybawaha ammaano loontanin saaran qoortaninka jarto marna maku gaabiyaana wasiilo kastoo una ka gududaan inin habsida hasiin ku dhiin insha allahu tacaala ilaahay may weydiisadaanay in artanin fududaay sidaas horey banka fududaay walaalahan liwaad qudus markii allah subxana wa taala waafaji camaliyadii bilaaranayti ee xabsigii sharti iyo makriga ee boosaaso وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين
mujaahidiinta waxaan leeyahay hadafkiinnu waa gaalada dalka in laga saaro sharciga allena ummaddu ay isku maamusho waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilaah weerarrada joogteeya duulaanka darandooriya cadowga nasasho u diida xarumihiisa ugu daata marinnada ku beegsada qaraxyada ku naafeeya istishaadiyiinta ku argagaxgeliya ha u aabba yeelina tirada cadowga halkudhiggiinnu ha ahaado qul hal tarabbasuuna binaa ilaa ixda alxusnayayn wanaxnu natarabbasu bikum an yusiibakum allaahu bicadaabin min cindihi aw biaydiina fatarabbasuu innaa macakum mutarabbisuun waaakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin
السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan ku sii dhownahay markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa halkan ka soo jeedinaya waryahayna cabdiraxmaan badar aad baad u mahadsan tahay mudaaharaadyo waaweyn ayaa ka dhacay qaar ka mida magaalooyinka caalamka saacadii la soo dhaafay dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo duulaanka oo maamulka yuhuuda dib uga bilaabay marinka khaza ayaa ka dhacay qaar ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee caalamka gelinkii dambe ee maalintii shalay oo sebti ahayd kumanaan ruux ayaa iskugu soo baxday magaalada washington ee caasimada dalka maraykanka waxayna ahaayeen kuwa dalbanaya in dagaalka khaza la soo gabagabeeyo xabad joojin waartana laga gaara marinka khaza magaalada new york ayaa sidaasi oo kale la iskugu soo baxay goobo kala duwan ayayna dadka dibadbaxayaasha iskugu yimaadeen waxaanay qaarkooda taraam ka dalbanayay inuu joojiyo dacmiintuu la garab taagan yahay maamulka gumaystaha yuhuudda sidoo kale magaalada montri ee dalka kanada ayay iskugu soo baxeen kumanaan ruuxuu ka soo horjeeda dagaalka gardarada ee marinka khaza waxaanay ku dhawaaqayeen eray ay ku taageerayaan falastiiniyiinta iyagoona kor u siday astaanta dhulka falastiin magaalada caasimaddu waa dalka jarmalka ee baarlin ayaana martigelisay dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigeen qaar ka mida dadka ku dhaqan magaaladaasi boorar ay ku xiranayiin eray ay ku taageerayaan shacabka falastiiniyiinta ayana kor u sideen dadka mudaaharaadyaasha dhigayey magaalooyinka ay sidoo kale dibadbaxyada ka dhiceen waxaa ka mid ah magaalada caasimaddu waa dalka biljamkii bruseles magaalada roma ee dalka talyaaniga magaalada caasimaddu waa dalka sweden ee stockholm magaalada istanbul ee dalka turkiga magaalada ribaad ee dalka morocco iyo waddamada kale ah tunis iyo muritaaniya dhammaan dibadbaxasha iskugu soo baxay magaalooyinkan ayaana waxay ka soo horjeedeen taageeradu maraykanka siinaya maamulka gumaystaha yuhuudda iyo xasuuqaar xandarada ee ka dhacaya marinka khaza ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa sii xoojiyey weeraradooda ka dhanka daanta galbeed habeenkii xalay waxay ciidamada yuhuudda weeraro kala duwan oo xukugalla ku qaadeen qaar ka mid ah magaalooyinka ku yaala daanta galbeed ee laysto iyagoona halkaasi ku dhibaateeyey dadka shacabka ee magaalooyinkaasi ku dhaqan ila walido dhakhaatiirra oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in hal ruuxoo falastiiniya uu ku dhaawacmay weerar xukugalla oo ay ciidamada yuhuudda ku qaadeen magaalada beytildhaxam ee daanta galbeed magaalada riixa ayay ciidamada yuhuudda ku burburiyeen guryo fara badan kadib markii halkaasi xog ku soo galeen sidaas la mid a waxay weerareen ciidamada yuhuudda deegaanada kale ah halfuray iyada oo ku yaala koonfurta magaalada laqalila ee daanta galbeed dhanka magaalada naabolis ila wareedyo halkaasi ku sugan ayaa waxay sheegeen in ciidamada yuhuudda ay xabsigu u dhaadhiciyeen laba wiil oo dhallinyaro ah kadib markii ay weerar iqtixaama halkaasi ku soo qaadeen dhanka kale dagaalyahanada muqaawamada falastiin ayaa waxay weerar madaafiica ku qaaday saldhigii ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin magaalooyin ku yaala daanta galbeed dagaalyahanno ka tirsan muqaawamada ayana waxay weerar toosa ku qaadeen ciidamada yuhuudda xili ay xog ku soo galeen magaalada khaliiliya ee dhacday cidhifka fogee daanta galbeed sidoo kale bar kontarool ay ciidamada yuhuudda ku laayeen magaaladaas ayay dagaalyahanada muqaawamada falastiin ku weerareen bam gacmeed waxaana halkaasi ka dhashay waxyeelo kala duwan oo soo gaaray ciidamada yuhuudda tirada dadka ku nafwaayay duufaanada iyo daadadka ku dhuftay dalka maraykanka ayaa korortay warbaahinta dalka maraykanka ayaa maanta sheegtay in tirada dadka ku nafwaayay duufaanada daadadka iyo dabeelada ku dhuftay dalkaasi ay gaartay in ka badan toban qofood tan iyo arbacadii lasoo dhaafay shabakada m b c news ee ka soo baxda dalkaasi ayaa sheegtay in ugu yaraan labayo toban qofood ay dhinteen tan iyo arbacadii sababa la xidhiidha cimiladu aad u daran waxay intaa ku dartay in daadadka ku soo rugmadeen mid ka mid ah gobollada dalkaas oo ku dhintay ilmo sagaal jir ahaa halka wiil kaloo shan jir ahaan uu ku dhintay cimilo daran oo ka jira gobolka aragsaas ee carriga maraykanka iyadoona dhowr qofood ay ku dhinteen koonfur galbeed gobolka tensis sababa la xidhiidha duufaanada ku dhuftay halkaasi goorsii horeysay oo maanta ah hay-adda cilmi baarista maraykanka ayaa ku dhawaaqday in halista duufaanada iyo dabeelada laga soo calaamadeeyey sagaal gobol oo ka tirsan dalka maraykanka taas oo walaac horleh ku sii abuurtay bulshada ku nool gobolladaasi maraykanka ayaa waxaa si joogtaha uga dhaca musiibooyin karabaaniga ah oo ay ka mid yihiin duufaanada daadadka dabeelada iyo shilalka kuwaasoo galaaftay nolosha dad badan oo amerikan ah khasaare hantiyadeedna geystay balse dowladdani ku cambaxday kibirka iyo santaaga waxba kuma qadata ayaadkan rabbaaniga ah wararkii caalamka dhegaystayaal caawanaga intaa
عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan isla soo gaarnay markanna waa xubintii faa'iidada caafimaadka iyo doctor maslax
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد الحمد لله والاليال waxaa inoo soo gebagaboobay bishii barakaysneed ee ramadaan waxaan ilaahay subxaana watacaala weydiisanaynaa inuu inaga aqbalo soonkeenii qiyaamkeenii sadaqadeenii qur-aan akhriskeenii iyo dhammaan acmaashii bisha ramadaan lasoo qabtay ee barakaysneyd sidoo kalena nooga dhigo dembi dhaaf iyo naxariis inta xanuunsan ee muslimiinta ahna waxaan ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinaynaa inuu xanuunka ilaahay ka qaado insha allahu tacaala xalaqadeena caawa waxa ay ku saabsan tahay soonka kadib iyo sixidda dheefshiidka qaabka loo sixi lahaa dheefshiidka maadaama aan soo soonnay soddon maalmood bishii barakeysneed ee ramadaan sida caadiga ah waxaa la soomay soddon maalmood oo dheefshiidka uu ahaa mid la qabsaday gaajada intii lagu guda jiray bisha ramadaan ee barakeysan insha allahu tacaala hase ahaatee waxaa marka soo dhammaatay bishii ramadaan iyadoo dadka qaar ay weli ku dhex jiraan soonkii wadaca ama sagootinta sidaas awgeed marka dhegeystayaasheenna ee la socday xubinteenii soonka iyo caafimaadka oo soo socotay bishii ramadaan ee noo soo gebagabowday ilaahay fadligiisa ayaan waxaan ku soo gebagabaynaynaa caawa xalaqadan soonka kadib iyo sixidda dheefshiidka markan waxaan u baahannahay inaan raacno tallaabooyin kan soo socda si dheefshiidkeenu uu u noqdo mid saxan oo cillado aan lahayn u noqdo insha allahu tacaala kadib soonka bisha ramadaan waa muhiim in si tartiib tartiib ah loo dejiyo nidaamka dheefshiidka oo loo soo celiyo jadwalkii hore ee caadiga ahay halkan marka waxaan kusoo gudbin doonaa talooyin ku saabsan sida loo hagaajiyo dheefshiidkaaga soonka kadib insha allahu tacaala talada ugu horeysa kow ku bilow cunto fudud iyo cunooyin si sahlan loo dheefshiido dheefshiidkaaga ama caloosha sida maraqa khudaarta kadib si tartiib tartiib ah usoo kordhi cuntooyinka culculus maalmaha soo socda gudahooda insha allahu tacaala qodobka labaad cab biyo badan maalinta oo dhan si aad jirkaaga u waraabiso ugana caawiso dheefshiidka sida cabitaanada faraha badan shaaha dhirta leh sida sanjabiisha ama caleenta udgoon iyagaa ah kuwa caloosha dejin kara oo dheefshiidkana saxi kara insha allahu tacaala qodobka saddexaad cun cunooyin yaryar oo badan oo fudfudud halkii aad ka cuni lahayd cunooyinka waaweyn ee culculus iska dhaaf oo qaado afar ilaa iyo shan cuno oo yaryar oo fudfudud si aad uga ilaaliso culayska dheefshiidkaaga ku imaan kara qodobka afaraad ku dar cuntadaada maadada faybarka cuntooyinka laga helo cunooyinkaas waxaa ka mid ah dalagyada kale ah sida miraha khudaarta ayaa kaa caawin karta in caloosha si habsami leh ay u shaqayso uguna wanaagsanaato caafimaadkaaga mindhicrada qodobka shanaad ee ka fogow cuntada la farsameeyey iyo kuwa la shiilshiilay sida baradhada la shiilo hilibka la shiilo baruurta shiilan iyo dhammaan cuntada la shiilo oo maaragtaaye saliidda badan leh oo loo yaqaano fried fruitska macnaha cuntada dufanta badan xambaarsan kuwaas ka fogow kuwani way ku adkaan karaan caloosha iyo dheefshiidka aad bay ugu adkaan karaan waxayna hoosudhac u keenayaan dheefshiidka beddelkeeda dooro intii aad cuni lahayd cuntooyinkan shiilshiilan oo adag waxaad doorataa cunooyin fudfudad oo nafaqa leh sida khudaarta iyo miraha iyo cuntooyinka kaloo brotiinka iyo maaragtay tamarta laga helo qodobka lixaad si fiican u ruug cuntada ama u calaaji waktina sii islamarkaasna si aad si wanaagsan ugu ruugto cuntadaada wakti fiican sii taas ayaa markaa dheefshiidka u fududaynaysa oo culayska caloosha ka dhimaysa sababtoo ah laba dheefshiid waa dheefshiidka ilkaha goosahaaga haddaad si fiican u dheefshiido u calaajiso cuntada dheefshiidka dambe way u fududaanaysaa laakiin haddii cuntadii sideeda aad ku dirto dheefshiidka dambe way ku adkaanaysaa insha allahu tacaala qodobka toddobaad caafimaadkaada mindhicrada hagaaji qaabka loo hagaajinayana waxaa waaye ku dar cuntadaada had iyo jeer maadooyinka probioticska waxa loo yaqaano leh sida yogarta ama waxyaalaha bakteriyada sida garoorta oo kale ama suusac oo kale khamiirka dabiiciga ah waxyaalaha laga helo inaad markaas cuntadaada aad ku darto ama cuntooyinka la fermanteeyey tusaale ahaan kuwa bakteriyada dabiiciga ah oo mindhicrada u fiican leh garoorta suusa mayaca iyo waxyaalaha la midka ah iyo canjeerada cajiinka muunfada iyo dhammaan cuntooyinkaas ayaa muhiim u ah marka dheefshiidka si mindhicrada ay u noqdaan kuwo hagaagsan ay si fiican dheefshiidka uga qayb qaataan qodobka sideedaad si tartiib ah u hagaaji jadwalka cunistaada hagaaji jadwalkaaga cunista adoo ku hagaajinaya si oo isku dheelitiran ama cuntooyin isku dheelitiran oo caadi ah si jirka ugu soo laabto habkii caadiga ahayd oo hore ula qabsaday oo fitaminaadkiisii iyo macdintii caadiga ahayd uu heli jiray uu u helo qodobka sagaalaad sameey jimicsi yaryar si jirkaaga ama dheefshiidka uu u sameeyo horumar islamarkaasna uu u qaato cuntadii dheefshiidkii islamarkaasna qashinsaar badan uu u sameeyo dhaqdhaqaaq fudfudud oo gaagaaban sameey oo jimicsi ah si socodku uu kugu sahlanaada waxaa dhacaysa dheefshiidka inuu hagaago haddii exercise yarada aad samaysa caloosha dhammaan jimicsiyada jirka oo dhan waxay ka qayb qaataan jirka inuu sameeyo qashinsaar badan oo cuntada dheefshiido islamarkaasna qofka uu dareemo fudeed iyo ma aragtahay dhaqdhaqaaq fiican ee qodobka tobnaad isticmaal brotiinada fudfudud sida ee hilibka digaaga hilibka kalluunka iyo digirta iyo waxyaalaha la midka kuwaas oo bixiya xubno muhiim ah oo jirka ku saabsan eh, ama maadooyin vitamiinaad muhiim ah oo jirka anfacaya ayay bixiyaan saas daraaddeed marka waxaa la yidhahdaa brotiinada fudfudud hilibka kalluunka iyo digaaga iyo kuwa la midka ah qodob kow iyo tobnaad isticmaal miraha khudaarta si joogto ah eh, mar kastaba eh, miraha khudaarta waxaa muhiim ah in si joogtaa loo isticmaalo haddii la helayo sida mooska qaraha isbaandheeska zaytuunka canuuniga bayturaafka limbambeelmada iyo mirayaasha kale ee cusub dhammaan waxayna kaa caawiyaan marka kuwan haddaad isticmaasho aad wada hesho ama qayb ka mid a aad hesho dib u buuxinta ee electrolyteska ama macdinta jirka uu u baahan yahay ama macdinta waxayna ka bixiyaan een, sokor dabiici ah ayay jirka ka bixiyaan iyagoo siiya sokor dabiici ah oo normal ah inta uu jirka u baahnaa ayay siiyaan mana lahan ee, sokor oo mataqaanaa oo zaa'id ah oo markaasi qofkii sokorta ka hor ku kicin karta ama waxyeelo u geysan karta insha allahu tacaala ee, intaas ayaan kusoo koobaynaa xalaqadeena caawa aad iyo aad ayaa u mahadsantihin فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد
guud ahaanna intaas ayaannu ku soo afmaraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada inta aan ku kulmayno kan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام